bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba marxiliidani oo kale soo saaraha ila socodsiinta barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani waa anigoo cabdifataax axmed maclow ah waxaynu diirada ku saari doonaa aynu ku jajeexi doonaa barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani ahmiyadda ay leedahay barashada kuliyadda cilidbixinta kombiyuutarada ee ay dhalinyarada magaalada tani johor sida weyn ugu howlan yihiin isla markaasna jaamacadaha iyo iskuullada magaalada ku yaalaba si weyn looga barto cilmiga cilidbixinta kombiyuutarada oo baahi weyn ba ay u qabaan dadka soomaaliyeed maadaama dunida ay isla jaan qaaday nidaamka markaasi teknolojiyadda haddaba barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan waxaynu ku ifin doonaa kaalinti ayay kaga jiraan dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada reer johor inay bartaan kuliyadda cilidbixinta kombiyuutarada dhegeystayaal saaxib iyo allaha kusoo durga barnaamijka dhalinyarada dhirtayaa la shidin dhaca qof kastow shankeed beer dhulka wowsha dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xoogan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalino dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaa la shidin dhaca
cilidbixinta kombiyuutarada ee muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa noqotay midda ugu badan ee si weyn loo barto iskuullada magaalada ku yaala iyo kuliyadaha kala duwan ee laga barto waxbarashada teknolojiyadda magaalada jowhar waxaa hal abuur dhalinyaro sameeyey amaba hal abuur ganacsi misena ah hal abuur dhalinyaro isla markaasna qalbigiisa kasoo maaxday yuusuf bashar diilne oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar waxa uu magaalada ka hirgeliyey xarun lagu cilid bixiyo amaba lagu sameeyo kombiyuutarada soo celidoobay iyo waxyaabaha teknolojiyadda ah ee electroniga ku shaqeeya radio isnay ayaa wareysi gaar ah amuurahaasi ku aadan kala yeelatay yuusuf waxa uuna markaasi inooga warbixiyey xaaladda ay mareyso xarunta caalim oo ah goob lagu cilidbixiyo kombiyuutar maasha allah n xarunta aan ku shaqeyno ee magaceeda waxaa la yidhaahdaa caalim computer and electronic repirus aa la dhahaa n waxay ku taalaa xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle degmada jowhar Eh, gaar ahaan waxay ku taalaa eh, laamiga dheer kasoo horjeedka garaashka caliriyaashe ayay ku taalaa waxaan loogu talagalay eh, sameynta kombyuutarada qeybahooda kala duwan sida laptopiska desktop all in one kombyuutaradan tabletska la dhahayo shaashadaha oo keliya ah xitaa waxaan ku farsameynaa taleefanada waana xarun u qaas ah cilidbixinta kombyuutarada software iyo hardwareba waayahay ee, shaqooyinka aada qabataan ee cilidbixinta kombiyuutarada goormaa soo bilowdeen taariikh ahaan ilaa iyo haatan maxaad magaalada ugu guuleysteen is leedahay Een, cilidbixinta kombyuutarka eh, caadiyan waxay soo bilaabatay laba kun iyo labaatan iyo kowdii ayay soo bilaabatay oo aan soo wadnay Een, laakiin si officially xaruntan waxaan u furnay eh, laba kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaan xaruntan furnay Eh, ka hor laakiin waxaan ku sameyneynay eh, sida caadiyan waxaan ku sameyneynay xaafadaha iyo qofka inuuna soo wacdo oo aan tagno xaruntiisa meeshiisa aan ugu soo sameyno kadib ayaa waxaan ogaanay laba kun labaatan saddex inaan u baahannahay xarun oo aan markaas annaga nagula imaado sidaa darteed waxaan furnay xarun aan ugu magac darnay caalim computer and electronic repairs aan ugu magac darnay waayahay een, xaruntan ee lagu cilidbixiyo kombiyuutarada bal nooga sheekay taariikhda magaalada dadka kombiyuutarada idinkastoo caqabadaha idinkaga yimaado haddii ay ma jiraan kombiyuutar aadan ku guuleysanin oo xarumo kale miyaa jira ood gudbisaan Een, sidee magaalada u xaqabtirtaan cilidbixinta kombiyuutarada
wallaahi horta combyuutar waa la cilad bixinaa haddii la dhaho horta dhowr marxaladooduu soo maraa qofka markuu combyuutarka kuu kaysto eh, in horta combyuutarkii aad baarto software ahaan iyo hardware ahaan haddii software ay tahay eh, qofka waxaan u sheegnaa inuu combyuutarkiisa cil software uu qabo markaasna eh, isla waqtigaas haddii uu na sugi karo ciladii markaas waxaan isku daynaa inaan isla bartaas oo uga xalino eh, anagoona waqti badan ka qaadanaynin haddii ay noqoto cilada hardware waxaan ku sameynaa combyuutarka check up dheer ayaan ku sameynaa anagoo isticmaalayna saacadaha wax lagu cabiro sida multimeter saacadda loo yaqaano ee, anagoo isticmaalaynayo electronic componentska kale ee lagu ogaado computerka een, dabkiisoo kale lagu ogaado waxaa jirta saacad la dhahayo dc power oo la saaro matoorka computerka sheegaysan inuu dabka dhintay iyo in kale marka haddii computerka oo kale tusaale ahaan uu power diet yahay oo dabkiis uu dhintay dabkiis in dib loo soo celiyo waxay qaadan kartaa in muddo ah qofkaasoo kale waxaa loo sheegaa inuu imaado ee, maalin kadib ama laba maalin kadib sida markaas anaga aynala tahay qaabkan u xali karno Ee, waxaa kaloo ognahay oo aniga naftirkeyga aan la kulmay ee, tusaale ahaan qofaa computer kuu keesanayo computerkaas markuu kuu keesto wuxuu ku leeyahay computerkaana iga ciladaysan waxaan rabaa in maaragtay oo lee sameeyo computerka markaa baaritaan ku sameyno tusaale ahaan waxaan ogaaneynaa inuu maaragtay keyboardka oo kale ee, tusaale ahaan xarfa qaar aan qormaynin oo kale keyboardka oo kale haddii xarfa qaar ay qormaynin xarfaha qaarna ay qormaynin waxaa laga yaabaa kebalka inuu si fiican ugu jirin oo kale oo kebalka loo baahan markaas la xiriiriyo oo toos loo geliyo oo lagu dhoojiyo meesha marka computerka waxay danta kalifisaa in la furfuro marka computerka la furfuro ee kebalkii toos aa u xiriiriso oo aa rakibto intaas yaraa waxaa laga yaabaa in cilad kale oo markaas ka dheeri ah inaad la kulanto tusaale ahaan jibisiyada qaar ee computerka ayaa laga yaabaa in isdeeyaan oo adigana aadan saas maaragtay ugu mashquulsanayn oo kale oo keliya targetka uu ku yahay meesha ciladaysan computerkii waa isku xirxirtay kebalkii oo keyboardka tusaale ahaan waa dhuujisay markaa kala furtoo shido computerkii waxaa laga yaabaa inuu soo kici waayo een, ciladahaas oo kale ama caqabadahaas oo kale qofkii inaad qoorta isku gashaan oo tusaale ahaan uu ku dhaho computerkeyga anigoo sh- soo shidanaan kuu keenay keliya waxaa iga haleysnaa ee, xarfaha qaaraa ii shaqaynaynin hadda computerkii oo dhan aa dansan ciladahaas oo kale taasoo kale waxay nagu qaadataa marka in muddo ah computerkii haddana inuu dib ugu noqono hal maalin laba maalin kale inay qaadato computerada qaara waxaa laga yaabaa software aa ku shubtay inuu computerka dhan damiyo Ee, arrimahaas oo kale marka dadka waxaa wanaagsan qofka injineerka inuu usii sheego u dhaho warniyo waxaan waa electronic cilad walbaa imaan karto aniga waan sameynayaa laakiin cilad rabaaniya intaan sameynta ku jiro hadday imaato in ma aragtay oo aan laisku qabsanayn oo kale oo tusaale ahaan ee, computerkii aniga aan s- sidaas kaa yeelin laakiin sheyga maadaama electronic uu yahay anigana farsamo yaqaankii aan ahay in aad ogaato wax walbo electroniga dhibaato inay ka imaan karto tusaale ahaan dhakhaatiirtoo kale hadda markay operation ay sameynayaan saxiixaa laga sii qaaday ee, qofkaas operationka lagu sameynaya tulkiisoo kale sidaas oo kale injineerkan inuu iska wargeliyo qofka uu u sheego sheygan electroniga uu sameynayo inay dhibaato hadhow ka imaan karto sameyntiis inta lagu guda jiro marka ha si maaragta oo taxadar gooniya loogu yeesho caqabado badan way jiraan waayahay een, caqabadaha shaqooyinka kaasoo wajihi kara waa isla fahamnay markaan waxaan rabnaa baahiyaadka dhalinyaro ahaan ee magaalada shaqo abuurka ka jiro ma la dhihi karaa xaruntan aad samayseen shaqo abuur ay dhalinyaro u tahay oo ma jiraan qaar ka howlgalo oo idinla shaqeeyo Ee, arrinkan shaqo abuur wuu noqon karaa weliba aniga aad iyo aad ayaan ugu kalsoonay inuu shaqo abuur noqon karo sababtoo ah maanta waxaan ogahay een, magaalada marka la fiiriyo electronicska aad ayuu badan yihiin electronic marka la dhaho micnaha qalabka electroniga computerka ayaa kow ka ah mobeelada laba ka ah een, qalabkan ee, marwaaxadaha maaragtay way badan yihiin qalab electronic printerada ka mid ah waxyaabahaas oo dhan waa electronic so qofka hadduu hardware faraha la galay ama waxbaa la sameynaa la dhahane electronic aad sugo faraha la galay waaye marka een, waa in iska ag dhow yihiin dhammaantood waxay isticmaalaan d c power ay isticmaalaan ee, marka laga reebo in yar oo ac ku shaqeyso waxaa jirta marka ee, dhalinyaro ayaa jirto oo inta badan danaynayo inay bartaan een, farsamada ee, kombyutarada mobeelada iyo dhammaan ee, wixii wax walba marka electronics ah oo dabkaas ku shaqeeyo Ee, wayna jiraan dhalinyaro anagana la shaqeyso iskoodna u shaqeysto oo arrinkaas maaragtay naga caawiyo mararka qaar oo shaqada aynu u badan tahay oo kale aan u dhiibno oo annaga aan wax barnay ee, ayagana iskood u shaqaysto oo shaqo abuur u noqotay Ee, way jiraan waxaan rajaynaynaa magaalada inaan maaragtay ee, arrinkan uu kusii bato si maaragtay dadka baahiyadoo baahiyaalkooda ay u yaraadaan waayahay qeybihii ugu dambeeyey aan soo gaarnay ee wareysigeena ku aadan dhalinyarada shaqo abuurka ah ka sameeyey alid bixinta kombyutarada fikir ahaan maxaa kugu dhaliyey in aad xirfadan barato oo aad magaalada kusoo kordhiso Een, horta anigu ee, xirfadan ma ahan xirfada hadaad soo bilaabay aniga waxaan bartay caadiyanba jaamacadda ayaa waxaan ka bartay cilmiga kombyuutarka iyo maaragtay eh, eh, tiknolojiyadda iyo engineeringa ka bartay marka eh, barashada cilmiga kombyuutarka kadib een, waa fildi aan si khaas ah aan ugu takhasusay taas ayaa waxay ii suuragelisay inaan si qaas ah aan ugu sameeyo joogteyn eh, farsamada iyo cilidbixinta kombyuutarka qeybihiisa kala duwan software iyo hardwareba Eh, waxayna ii noqotay waddo markaas aan eh, kusoo saarto eh, qotolyankeyga aan magaalada ugu soo saartay ii noqotay waxayna ii noqotay magac ayay ii noqotay Eh, waxay ii noqotay xirfad aan si gaar ah maaragtay ugu shaqaysta ayay noqotay farsamada cilmiga kombyuutarka waana xirfad aan jeclahay inaan sii kordhiyo
waayahay een, ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan ku weydiino aragtidaada ah xaruntan ma jirtaa qorshooyin kale oo lagu balaarinayo ama xarumo kale ay ku gaari doonto si baahida magaalada ka jirta ee ah cilidbixinta kombyuutarada aad u dabashaan haa way jirtaa qorsho oo aan ka leenahay xaruntan aan ku ballaarino tusaalahaan haddeer eh, waxaan ku shaqeynaa qol yar ayaan ku shaqeynaa qolkaas yar eh, howsha aan ku qabana haddeer waxa waaye in kombyuutarka software ahaan aan sameyno hardware ahaanna inaan baarno qalabkaas inaan bedelno macnaha qofka markuu kombyuutarka u keesto eh, ma haysano qalabkii dhintay awoodiisa dab qaabkii loo soo celi lahaa qalabkii lagu soo celi lahaa waxaan sameynaa marka tusaale ahaan fiilada xogta soo gudbiso haadiska xogta kasoo qaado maarata motherboardka u gudbiso oo kalaa dhimatay oo dabka ka tagay waa la bedelaa mid kalaa lagu soo bedelaa taas waa la tuuraa waxaan jecel lahaa mustaqbalka inaan ka gudubno heerkaas taasoo kale inaan keysano mashiinka d c power la dhahaayo ee awoodi kara in qalabkaas dhintay dib in loo saaro awooddii in lagu soo celiyo isla asagii in la rakibo heerkaas iyo heerka lokasii ballaarinna waa rajaynaynaa insha allah xarunta inaan ballaarino weynano qalab kala duwan iyo aan keenno oon ku shaqeyno dhalinyarada soomaaliyeed si gaara ku wareer jawhar maxaa ugu baaqi lahayd oo ku aadan in ay bartaan xirfadaha hadda idinku aad qabataan ee ah cilidbixinta mobeelada iyo kombyuutarada ee shaqo abuur ay ka dhigtaan Een, marka la fiiriyo dhalinyarada gobolka ayaga horta qof walba wuxuu leeyahay eh, joos uu leeyahay waxaa jirta dhalinyaro badan oo hadda danaynayso barashada cilmiga kombyuutarka khaasatan cilmiga hardwareka danaynayso Eh, runtii aniga waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada hadda soo qaadayso ee baranaysa cilmiga kombyuutarka si qaas ah inay u bartaan cilmiga hardwareka sababtoo ah waa cilmi lagama maarmaan ah xirfadaas si qaas ah inay ugu takhasusaan waa xirfad aad iyo aad u ballaaran annaga naga badan N- maaragtay aan tusaale ahaan eh, waxaa laga yaabaa maanta kaligeed magaalada dhowr kombyuutar inay danto dhowrkaas kombyuutaree dantay hal mar Een, yuusuf keligiisa sameyna ama xaruntaas yuusufa lagu sameeya haddii la dhaho waxaa laga yaabaa in maaragtay oo ay noqoto een, in muddo laska sugo kale inay noqoto marka dhalinyarada eh, waxaan diyaar u nahay caalim ahaan eh, injineerada ka howlgal inaan tababar siino barno cilmiga kombyuutarka qeybihiisa kala duwan sida een, xirfadan hardwareka eh, farsamada kombyuutarka noocyadeeda kala duwan oo ay ka mid yihiin eh, in kombyuutarada la kala furfuro in lasu keeno qalabkiisa mid mid loo barto eh, dabkiisa sida loo ogaado wadooyinka dabkiisa ay kala maraan eh, in dabka la cabiro in la ogaado sheyga dhintay iyo kan nool in shaashadaha la bedelo cabirada shaashadaha qeybahooda qeybahooda kala duwan dhammaan waxaan diyaar u nahay in aan ka caawino oo aan tababar siino si magaalada baahideeda ay u yaraato
markayn intaasi kaga dhimaadno wareysigii dheer ah ee maamulka xarunta caalim ee dhanka cilidbixinta kombyuutarada waxaa jira arday iyagoo ku dhowda iskuulada magaalada ku yaala haatan ka baranayo kuliyadda cilidbixinta kombyuutarada iyo waxyaabaha teknolojiyadda ah ee markaasi sanadihii ugu dambeeyey dunida ay markaasi u jaanqaaday haddaba ardada wax ka barata maacadka rajo oo bixiya qeybaha kala duwan ee culumta teknolojiyadda iyo caafimaadka ayaan u wareysanay waxbarashada si gaar ah qaybta kombyuutarka iyo sababaha ay u baranayaan cilad bixinta kombyuutarada ee kuliyadaasina ay xoogga u saarayaan oo ah dhalinyaro ahaanna markaasi u danaynayaan magacayga waa madiine xanaf sheekh cali waxaan dhigtaa machadka rajo waxaan kusoo biiray bishii toddobaad bishii julaay waxaan ka bartaa kombyuutarka waxaa kasoo baxay qaybta ah oo caafimaad hadda waxaan marayaa bugtuu maasha allah wax fiican aa ka fahmay sida hore ah iyo sida hadda ah isma lahan marka koo imaanaya iyo hadda sida ah farqiga u dhexeeya haa waa rajeynayaa inaan barta hardwareka markaa software ka baxo sababtoo ee kombyuutardu ii celidoobo inaan ani samaystaa jecelahay insha allah rajo weyn ayaan ka leeyahay inaan kombyuutarka heer ka gaaro wax walba horta cilmi technology u farabatay qofaa maanta ah technology aqaanin wax ma qabsan karo meel walba dee shaqo noqoto kombyuutar inaad taqaanid waa u baahan tahay sababtaas oo barana waa jecelahay hami weyn ayaa ka leeyahay inaan maanta ah arko anigoo kombyuutar xafiis ah ku fadhiya oo garaacayo ku shaqaysanayo ugu dambeyn een, dhalinyarada adigoo kale ah ee baranayo een, cilmiga teknolojiyadda iyo kombyuutarka iyo wixii lamid a maxaa ugu baaqle waxaan dhihi lahaa aluu dadaalo waxbarashada adduunyan waxbarasho waaye qof aan wax aqoonin maanta meel ma kasoo bixi karo Een, cilmiga tiknolojiyada aluu dadaalo Ma jiraan gabdhaha isla barano Een, nolosha adoo oo dhibka rafa- raaxada rafaadka raaxaa ka dambeysa waxaan luu dhibtoonin lama dheefsado insha allah waxaan rajeynaya inaan ku dheefsano magacayga jibriil cabdiraxmaan waaye waxaan dhigtaa iskuulka macadka rajo iskuulka waxaan ka bartaa een, kumbiitar waxaan bilaabay adiga lix bilood ka hor waan dhameeyey lixdii bilo ii dhammaatay haddana waxaan ka bartaa caafimaad sababtaan u baranaya kumbiutar ah waxay tahay maanta maantadaan la joogo kumbiutar horta shaqooyinkaan qabanaya xafiis eh, shaqo walba la qabanaya asiga ugu muhiimsan shaqo walba la qabanaya maantaan eh, haddii ay tahay shaqooyin dowladeed haddii ay tahay xafiis shaqo walba xafiis ay tahay maanta waxaa looga shaqeeyaa kumbiutar saas haddartaan aniga waxaan dhameeyey horta qeybtaan loo yaqaan een, eh, software haddana waxaan jeclaa inaan sii barto qaybtan hardwareka marka waxaan rajeynaya iyadana inay ii fududaan doonto aniga qorshihii horta iguma jiro inaan ku shaqaysto laakiin muhiimadda ayaa waxaa ah maalin ayaa laga yaabaa in aniga kombyuutar aan haysto oo kaleenta si ay- i- aan iskaga cilad bixiyo kombyuutarkayga magacayga waa sahar cabdiraxmaan xuseen saaro een, kusoo dhawo radio isnaa waxaan rabnaa inaan ku weydiino su-aalo ku aadan dhanka waxbarashada iyo aaladda kombyuutarka aad barato marka hore maxaa kugu dhaliyay inaad kombyuutar barato adigoo dumar ah kombyuutarka waxaa igu dhadhiyay horta fast waa hobigeyga inaan kombyuutar barto haddana aan ku shaqaysto aan skillskeeda iyo experiencegeeda aan u lahaado saa beri horumar fiican nolosheeda ka gaaro waayahay een, kombyuutarka qaybta aad barata hadda goormaa kusoo biirtay ilaa iyo imise bugood gaarta Een, een, waxaan bilaabay july hadda waxaan dhameeyey book one hadda waxaan bilaabay agosto book two Ha, waan ka keeni karaa Een, skillskeeda iyo experiencegeeda waan leeyahay fifty percentage Ha, waan rajeynaya inaan qaybtaas gaaro iyo in ka badanba Een, een, markaa dhameey een, een, qaybta oo oo softwareada markaa dhameey waxaan jeclahay inaan sii barto een, cilad bixinta kombyuutarada saan beri wixiyga aan u samaysto aan aniga skillskeeda aan lahaado macadka rajo waxa uu bixiyaa een, kuliyada kala duwan oo caafimaadka iyo kombyuutar ka mid ah qaybta cilidbixinta kombyuutarada ee hardwareka ardada dhigato iyo marxaladda uu maraayo gureen waxaan ku hormaraa marxalad iskuulka maraayo soo marxalad koowaad laga soo bilaabo ilaa marxalada la tagaya waxaa u dhexayso todoba marxaladood waa soo maanta waxaa qalin jibi rabto ama aad bilaawo rabto dhanka kale ee horumarka ee kombyuutarka maanta u fadhiisan rabo ama aad bilaawo rabo koriska hardwareka ee lagu baranayo cilidbixinta kombyuutarka iyo adeegsigiisa soo labaatan arday ayaa bishan bilaawo rabto cilidbixinta kombyuutarka oo loo yaqaano hardwareka waayahay een, labaatanka arday ee baranaysa qaybta cilidbixinta kombyuutarada filiyo gaar ay baranayaan ma jirta mise cilidbixinta oo dhan oo kombyuutaraday baranaya wallaahi waxay baranayaan horta cilmiga lama soo koobi karo laakiinse waxaa diyaarin kooris macquul ah oo loogu talagalo waxyaabaha basiga ah ee cilidbixin- cilidbixinta ee ku saabsan kombyuutarka waxyaabaha gaar ahaan sida kombyuutarka loo kala dhigdhigo sida cilidaha qaar kombyuutarka asoo aan la furin sida loo ogaanayo cilidbixinta marka laba isku jiraan mid software ahaan loo xalinayo iyo mid oo u baahan technical farsamo gacan labadabaas labadaas ayaa lagu baranayaa kooriska hardwareka ee cilidbixinta.
waayahay een, ugu dambeyn maxaa ugu baaqi lahayd ardada baranaysa een, kombyuutarka si gaar ah kooriskan cusub ee cilidbixinta kombyuutarada si ay cilmigaas uga faa'iidaystaan waxaan u- ugu talinayaa in kombyuutarka uusan muhiim kaliya inuu kombyuutarka muhiim kaliya uusan ahayn isticmaalkiisa xataa waxaa muhiim ah in la barto sida loo cilad bixinayo marka waxaan ugu baaqayaa si biri ka maalin hadduu kombyuutarkaada cilad ku timaado aad u cilad bixin laheedi inaad barato kooriskan oo ay ku bixinayso iskuulkaaga waxaan idin leeyahay dadaala mar walba ee xoogana saara koriskan hardwareka waayo waa idin anfaca birito mustaqbalka oo idin anfaca waxaan idin leeyahay cilad bixinta waa muhiim si aadan cilad bixin karin haddaadan ist- isticmaalkiisa taqaanid xataa wax kuuma tara muhiimad waxaa ah in la barto sheygaan isticmaalayso sida loo cilad bixinayana inaad taqaano waa muhiim waxaan idin leeyahay cilad bixinta barta waa kooriskiiniye guud ahaan barnaamijka dhalinyarada soo saarihiisa waxa uu ahaa anigoo cabdifataax axmed maclow ah wuxuu idinkaga imaanaya siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahertz oo radio isnay ah intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid locon ah iyo toddobaadyada xiga isma dhaafno asalaamullahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
Thank you.